إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegeystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada saaka oo jimco ah aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah alkataib ayaa baahisay filim mug weyn oo dukumentari ah kaas oo soo bandhigaya sababta dunida loogu necab yahay maraykanka dowladda maraykanka ayaa sheegtay inaanay wax la aqbali kar ahayn khilaafka u dhexeeya etoobiya iyo dowladda federaalka faahfaahin ayaa laga helayaa dagaal maalintii shalay ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka mudug intaasi waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobadii ugu door koronaa warka subax ee warbaahinta alfurqaan haatanna u diyaar garoob ah iyagoo faahfaahsan
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa subaxnimo jimcaha taariikhda hijiriyada ay ku beegan tahay tobanka rabiicul awal kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada dhinaca kalena ku beegan saddex iyo tobanka bisha sebtembar laba kun afar iyo labaatanka dhegeystayaal kusoo dhowaada warkii oo fidsan alkataib ayaa baahisay filim mug weyn oo dukumentari ah kaas oo soo bandhigaya sababta dunida loogu necab yahay maraykanka warbixin umuurtaas ku saabsan waxaa inoo qaadaadhigaya waryaheena cabdisamed cabdulaahi
بسم الله الرحمن الرحيم
وبغير الإسلام لن تصلح أحوال البشر بغير الإسلام لن تخرج البشرية من تخبطها الذي تعيش فيه mu'asasada alkataayib oo ah garabka warbaahineed ee xarakada shabaabulmujaahidiin ahna mu'asase looga bartay muuqaalo tayo iyo saameyn labadaba leh ayaa waxa ay baahisay filim dokumentari ah oo la magac baxay gaaladu waa daalimiin maxay muslimiintu u necab yihiin maraykanka filimkan oo soconaya inka badan saacad ayaa waxaa lagu soo gudbiyey saddex luqadood oo kale ah soomaali carabi iyo ingiriis waana filim soo koobaya taariikhda dembiyada iyo xadgudubyada maraykanka laga soo bilaabo aas-aaskii dowladda maraykanka ilaa maantadan aan joogno waxaadna kaga boganaysaa natiijooyinka dagaalka ka dhanka ah islaamka uu maraykanku hogaaminayo filimka ayaa adeegsanaya maqal muuqaal iyo caddeemo boqolkiiba boqol lagu kalsoon yahay taariikhda iyo xadgudubyada maraykankana dibadda soo dhigaya muuqaalkan wuxuu kuu soo koobayaa daraasaad iyo baaritaano akhrintooda iyo dabagalkooda ay sannado kugu qaadan lahayd wuxuuna ku dhadhansiinayaa xaqiiqooyinka yaalla dunida marka ay joogto loolanka ka dhexeeya muslimiinta iyo maraykanka alkataib waxay soo bandhigtay dembiyada maraykanka qaybahooda kala duwan kuwaasi uu kula kacay muslim iyo gaalba waxaa la soo qaatay wixii uu ka geystay jabaan fietnam iyo kuwo kale xasuuqa ugu daran wuxuu ka geystay waddamada muslimiinta ee kale ah ciraaq afghanistan yemen soomaaliya iyo kuwo kale tacadiyada uu ka geystay soomaaliya ayaa ka mid ah kuwa murugada leh ee damqaya qofka muslimka ah waxaana la arkayaa carruur yaryar uu gantaalo la dhacay kuwaasi oo qaarkood uu tacadiga ku qabsaday degmada salagle ee wilaayada jubbada dhexe waxaana muuqaaladu ay ku tusinayaan heerka xishood la-aanta ah ee ay gaartay cadaawadda iyo xadgudubka maraykanka زاد الأيام عن أمم تقاطعت ستنبيك المعالم والرسول بأمر ما تقرب الليالي بأمر ما تحركت الشجون زاد الأيام muuqaalku wuxuu soo bandhigayaa mas-uuliyiinta maraykanka oo qiranaya dembiyada ka dhanka ah muslimiinta ee ay geysteen weliba iyagoo ku faanaya sida ku cad muuqaalka maraykanka ayaa si toos ah iyo si dadbanba ku qabsaday dhulal badan oo muslimiintu leeyihiinna way ugu horeeyaan dhulalka jasiiradda nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam iyagoo markaa ku andacoonaya inay ilaalinayaan khayraadka shidaal ee dhex yaala dhulkaas falanqeeyaasha iyo baarayaasha maraykanka ayaa sheegaya inay aada u badan yihiin waddamada uu maraykanku ku duulay ee muslimiinta xaaladuna ay gaartay xitaa qaarkood waddamadaas lagu duulay inaysan dadka Ameerikaanka ah war u haynin Right now, the U.S., we don't know how many countries the U.S. is at war in.
wakhtigan la joogo ma garanayno tirada dalalka uu maraykanku dagaal kaga jiro balse qiimaynta qaar ayaa sheegaysa in ciidamada gaarka ah ee maraykanka ay ka howlgalaan toddobaatan iyo shan ilaa boqol dal oo ku yaalla caalamka
waxaan jeclahay inaan qof walba xusuusiyo in maraykanka uu yahay argixisada ugu weyn ee ka jirta dunida labaatankii sane ee lasoo dhaafay waxaan dab ka horinaynay bariga dhexe iminkana waxaan dagaal dadban kaga jirnaa yukrein oo aan daandaasi ku samaynay dagaalada maraykanku waxay ku salaysan yihiin gumaysidoon iyo dhaqaale raadiis maraykanku wuxuu iminka haystaa saddex meelood meel ka mid ah dalka suuriya waana xaggee waa goobta laga helo shidaalka sideense anigu ku ogaaday in halkaasi u joogno xatooyada shidaalkooda dabcan sidaasi waxaa sheegay madaxweynaha maraykanka
afhayeenka xarakada shabaab ulmujaahidiin oo kasoo muuqanaya dokumentarigan ayaa qeexaya wejiga dhabta ah ee maraykanka iyo siyaasadda ay kula dhaqanto dadyowga caalamka gaar ahaan waddamada muslimiinta
dowladda maraykanku waxay ku andacootaa inay hormuud ka tahay nabadda iyo xuquuqul aadanaha isla markaana waa dowladda ugu xasuuq badan dowladdii dunida soo maray waxay sheegtaa dowladda maraykanka ee kaafiradda ahi in ay xushmayso madax bannaanida dowladaha iyo xorriyadda shucuubta isla markaana waxaanu aragnaa dagaalada iyo xasuuqyada ay ka geysanayso waddamada ay dadkoodu muslimiinta yihiin dowladdan kaafiradda ee maraykanku waxay sheegtaa inay ka soo horjeedo colaadaha iyo cunfiga ummadahana waxay ugu baaqdaa inay hubka dhigaan wada hadalna wax walba lagu xaliyo haddana isla markaas waa dowladda kharashka ugu badan ku bixisa hubka iyo dhismaha ciidamada waxay sanad walba ku bixisaa dagaallo iyo diyaargarow dagaal iyo ciidan dhisid kharash ka badan sagaal boqol oo bilyan oo doolar maraykanku waxay qiranayaan inay dowlado maqaar saar ah iyo calooshoodu shaqaystayaal ku abuurteen waddamo ka mid ah kuwa islaamka waxaana dadka caddeynaya ee uu filimku soo qaadanayo ka mid ah robert babe oo ah brofesor wax ka dhiga jaamacadaha maraykanka brofesoorka ayaa sheegayay in dowladda soomaaliya ka dhisan uu dhismaheedu ka dambeeya maraykanka taasuu u wakiishay etoobiya tacadiyada ugu daran ee uu maraykanku ka geystay dunida ayaa ah kuwo uu kula kacay muslimiinta falastiin isagoo u maraya yahuudda waxaana lagu caddeeyey isdaarkan in xukuumadda washington ay saddex boqol oo milyan oo doolar yahuudda ku siiso gumaadka walaalaheena muslimiinta ah ee reer falastiin dhaqaalaha ayaa maraykanka u ah hudubdhexaadka xadgudubyadiisa ka dhanka ah muslimiinta taas ayaana ah sababta duulaankii koob iyo tobankii sebteembar kaasoo macluumaadkiisa qaar ee ku aadan natiijada uu keenay lagu soo qaatay filimka maraykanka oo muslimiinta ku haya tacadiyada intaa leeg ayaa gaaray kibir heerkii ugu xumaa iyo dhaqan xumo heerkii ugu liidatay madaxweynaha maraykanka ayaana si cad lagu tusayaa isagoo taageeraya qowmuluudnimada
anigu si weyn baan ugu qanacsanahay ragga guursanaya ragga kale iyo dumarka guursanaya dumarka kale dhammaan waxay xaq u leeyihiin inay helaan xuquuqda ay mudan yihiin haddii ay tahay xuquuqda rayidka iyo xorriyadda intaba afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa isdul taagay heerka uu xumaan iyo kibir ka gaaray maraykanka wuxuuna ka jawaabayaa su-aal ay muhiim u tahay inuu dhankiisa jawaab u raadiyo qof walba oo soomaali ah oo aaminsan in maraykanka iyo nidaamyada uu waddanka ka dhisay ay khayr ugu maqan yihiin
wax lala yaaba ma ahan inhum ilaa kal ancaami bal hum adallu sabiila laakiin runtii waxaa la yaab ah in dad muslimiin sheeganaya oo islaamnimo ku abtirsanaya ay yidhaahdaan maraykanku waa dowlad horumar iyo xadaarad leh waxaa kale oo runtii la yaab leh dadka ka dhiganaya qudwo iyo dayasho ka dhiganaya dadka nooca ah ee ilaahay subxaana wa tacaala ku tilmaameen ee bahaa'imta ama xoolaha ay ka liitaan dadka qudwo iyo dayasho ka dhiganaya ee iyagaa dabagelaya waxaa ka sii daran oo in la isweydiiyo mudan halkay noo wadaan nimanka siyaasiyiinta ah qudwada iyo dayashada ay u yihiin nimanka noocaasa ee ilaahay subxaana wa tacaala uu ku tilmaamay inay xoolaha ay ka liitaan waxaa isweydiin mudan halkay ku dambayn doonaan dadka aaminsan in dowladda kaafiradda ee maraykanka iyo dowladaha la midka ah reer galbeedka ay horumar u wadaan oo ay dowlad ay u dhisayaan oo ay wanaag ay la rabaan waa iska caddahay meesha ay ku dambaynayaan maxaa yeelay allah subxaana wa tacaala ayaa nooga warramay allah jala wacalaa wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu in tudiicuu fariiqa min aladiina uutuu lkitaaba yarudduukum bacda iimaanikum kaafiriin وكيف تكفرون وأنتم تدلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم ساسو قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين
allah subxaanahu wa tacaala wuxuu maraykanka ku salladay ciqaab isugu jira foolkaanooyin dab ah daadad iyo dabaylo iyo cudurro kuwaasi oo halaagay dad badan oo ameerikaan ah islamarkaana burburiya deegaano iyo magaalooyin balse weli kuma waana qaadan qaybaha dambe ee filimka waxaa lagu soo qaatay dardaaranno kala duwan ku socda muslimiinta kuna boorinayay inay dulliga iska dulqaadaan waxay culimmada muslimiinta ku dhiiragelinayaan inay xoojiyaan yaqiintooda ah inuu allah u gargaarayo islaamka iyo inay ku taagnaadaan dhabbaha halganka ka dhanka ah kuwa geesanaya xadgudubyada aadka u badan ee muuqaalka lagu soo qaatay waxaana lagu soo qatimay isdaarka dardaaranka sheekh usaama bin laadin
وأما بالنسبة للمسلمين فأقول لهم فليثقوا بنصر الله سبحانه وتعالى dadka muslimiinta ah waxaan ku leeyahay ku kalsoonaada guusha allaah oo ajiiba amarka allah iyo rasuulkiisa sala allahu calayhi wasallam ee ah in lala jihaado gaalada wallaahi qofkii maanta shahiida waa mid liibaanay waxaa liibaanay qofkii ka hoos dagaalama raayada nebi muxammed sala allahu calayhi wasallam ee la dagaalama saliibyadda caalamiga ah qof weliba oo muslim ah ha u degdego inuu dilo yahuudda iyo maraykanka sababtoo ah dilkoodu waa waajib allah loogu dhowaanayo xusuusnaada dardaarannadii rasuulka sala allahu calayhi wasallam markii uu cabdulaahi ibnu cabbaas radiyallaahu canhu ku yidhi wiilyahow waxaan ku barayaa kelimaad allaah ilaali ha ku ilaaliyee allaah ilaali hortaada ayaad ka helaysaaye haddaad cid wax weyddiisanayso allah keliya weyddiiso haddaad kaalmo rabtidna allah keliya kaalmo weyddiiso ogow haddii ummadda oo dhan ay u kulmaan si ay wax kuu taraan kuuma soo kordhin karaan waxuusan allah kuu qadarin haddii ay isu bahaystaan inay ku dhibaanna kuuma geysan karaan wuxuusan allah kuu qadarin aqlaamta waa la sara mariyey warqadihiinna waa qalaleen sidaas darteed qofnaha kala tashan dilka ameerikaanka ku soco barakada allaah oo xusuusnow ballanqaadka ku yaalla allah agtiisa ee ah inaad la rafiiqi doonto nebi muxammed sala allahu calayhi wasalam watadakar mawcuudaka cinda allahi subxaanah wa tacaala bisuxbati khayr alambiyaa calayhi asalaatu wasalaam
mahadsaned cabdisameed dowladda maraykanka ayaa sheegtay inaanay wax la aqbali karo ahayn khilaafka u dhexeeya etoobiya iyo dowladda federaalka safiirka dowladda maraykanka u fadhiya xerada xalana ee magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya oo lagu magacaabo richard riley ayaa waraysi uu siiyey warbaahinta codka maraykanka wuxuu ku sheegay in maraykanku aada uga walaacsan yahay khilaafka ka dhex taagan etoobiya iyo dowladda federaalka richard riley safiirka dowladda maraykanka u fadhiya xerada xalana ee magaalada muqdisho ayaa sheegay in maraykanku ay ka go-on tahay sidii loo dhexdhexaadin lahaa etoobiya iyo dowladda federaalka isagoo tilmaamay in marnaba aanay ogolaaneyn in khilaafkan uu sii xoogaysto kana baxo masaarka diblomaasiyadeed ee uu hadda ku socdo wuxuu tilmaamay safiirka maraykanka ee magaalada muqdisho u fadhiya dowladda maraykanka inay rajo fiican ka qabaan wareegga saddexaad ee kulan la filayo in magaalada ankara ee dalka turkiga ku yeeshaan toddobaadka soo socda safiirada arrimaha dibadda ee etoobiya iyo dowladda federaalka mar la weydiiyey inay taageerayaan howlgalka cusub ee ciidamada shisheeye ee magaca loo bedelayo sanadka cusub ee laba kun shan iyo labaatanka masarna ay qayb ka noqon doonto sida la filayo ayuu sheegay in maraykanka ay ka go-an tahay taageerada howlgal kasta oo ay dowladaha afrikaanta ka sameynayaan dalka soomaaliya faahfaahin ayaa laga helayaa dagaal maalintii shalay ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka mudug warkaas waxaa halkan ka soo jeedinaya waryaheena mubaarak cumar warar dheeraad ayaa ka soo baxaya dagaallo khasaaro badan dhaliyey oo mar kale dib ugu qarxay deegaano dhac gobollada dhexe ee bartamaha soomaaliya dagaalkan ayaa ka dhacay deegaan loogu magacaabo boqokay oo u dhow degmada tawfiiqa gobolka mudug waxaana ka dhashay khasaare kala duwan inta la xaqiijiyey labada dhinac waxaa ku naf waayey saddex iyo toban qof halkay ku dhaawacmeen toddobiyo labaatan kale goobjoogyaal ayaa sheegay in dagaalka saacado badan qaatay uu labada dhinac ku dhex maray deegaanka wararka ayaa intaasi ku daraya in dagaalka uu saameyn ku yeeshay dadka deegaanka kuwaas oo isaga barkacay guryahooda mas-uuliyiin ka tirsan maamulka isu magacaabay galmudug ayaa la tuhunsan yahay in ay hubka isugu dhiibayaan maleeshiyaadkan hardamaya boqolaal qof ayaa sanadkan gudihiisa ku nafwaayey dagaal beeloodyada ka soconaya deegaano kala tirsan gobolka mudug iyo galgaduud shalay ahayd markii sidan oo kale deegaanka gaalyaale dil loogu geystay nin iyo xaaskiisa dilka kadibna dab la qabisay gurigii ay deganaayeen xildhibaano badan oo ka tirsan dowladda federaalk iyo siyaasiyiin ayaa sheegay in etoobiya ay ka dambeyso dagaalbeeleedyada meelaha qaar ka dhacaya iyadoo u maraysa isku darka qabaa'ilada dadka dowladda federaalka ka mid ah iyo maamul goboleedyada waad mahadsan tahay mubaarak warkii oo aad kala socoteen dhegeystayaal subaxnimadan warbaahinta alfurqaan waynaga intaas